إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah waxaa lagu wadaa in ciidamo shisheeye lakala dhex dhigo askarta farmaajo iyo kuwa roob leh oo isku hor fadhiya madaxtooyada ergey soo doortay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray saldhig ciidamada shisheeye ku leeyihiin deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa isku dhiibay walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka mu'asasada alkataib ayaa baahisay muuqaal cusub oo dagaal ah ayna la socoto kelimad kooban balse xambaarsan muhiimad weyn carruur ayaa ku dhimatay dab ka kacay gobolka waqooyi galbeed ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan warka dibaddana dayuuradda kenya airways ayaa laga mamnuucay dalka imaaraadka carabta دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa lagu wadaa in ciidamo shisheeye lakala dhex dhigo askarta farmaajo iyo kuwa roob leh oo isku hor fadhiya madaxtooyada faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax waxaa isi soo taraysaa xog sheegaysaa in ciidamo shisheeye lakala dhex dhigayo askar kala taabacsan madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble kuwaasoo isku hor fadhiya madaxtooyada gudaheeda xubno ka mida dowladda federaalka iyo danjirayaasha xerada xalana fadhiya ee saameynta weyn ku leh dowladda federaalka gudaheeda ayaa waxay ku waramayaan in saacadihii lasoo dhaafay ee ururka la baxay beesha caalamka uu go-aamiyey in farmaajo iyo rooble lakala dhex dhigo ciidamo kadib markii ay sii korodhay malada suurtagalnimo ee ku aadan in ay halkaasi ku dagaalami karaan labadaasi ciidan wararku waxay intaasi ku darayaan in weli la falanqeynayo nooca ciidamada shisheeye ee halkaasi la geenayo farmaajo ayaa waxa uu dhankiisa daneynayaa in ciidamo etoobiyaan ah lakala dhex dhigo isaga iyo ra-iisul wasaaraha halka ra-iisul wasaaraha uu door bidayo in ciidamo yugandhees ah lakala dhex dhigo ilawareedyada ku dhow arrintan ah ayaase waxay sheegayaan inay u badan tahay in ciidamo yugandhees ah lagu kala xeendaabo xafiisyada farmaajo iyo rooble dhowaan afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage ayaa waxa uu ka hadlay khilaafkan ka dhex jira madaxda dowladda federaalka dadkeenna soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaan leenahay waa kuwaas maamulada riddada ah ee ay gaaladu ku tilmaamaysay inay horumar idin gaadhsiinayaan waa kuwaas ay damiir xumadoodu geyaysiisay in safiirada reer galbeedka ah ee xalana fadhiya u kala horaan sidii xoolaha oo kale waa kooxaha heerka ugu sarreeya ka gaadhay dabadhilifnimada iyo musuq maasuqa waa niman aan u damqanaynin diin dal iyo dad toona muraadkooduna uu yahay mar maxaad cuntaa oo keliya ummadda muslimka ee soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay baraarugaan oo aysan ku dhicinin in hal god boqol goor laga qaniino xiisadda u dhexaysa madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka ayaa waxay soo bilaabatay bishii disembar ee sannadkii lasoo dhaafay marba marka ka dambaysana cirka ayay isku sii shareeraysaa ergey soo doortay xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay magaalada muqdisho warkaas iyo war kaloo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo weeraray saldhigyo ay leeyihiin ciidamada shisheeye waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi waxaa magaalada muqdisho lagu dilay xubin ka tirsan ergadii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka wararka ka imaanaya magaalada caasimada ah ee muqdisho gaar ahaan degmada wardhiigley ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ay xalay howlgal gaara ka fuliyeen degmadaas waxaa howlgalka lagu bartilmaameedsaday nin lagu magacaabo ismaaciil maxamed aadam kaas oo ka tirsanaa ergooyinkii wax kasoo dortay xildhibaanada dowladda federaalka waxa uu ka faa'iideysan waayey cafis ay horey mujaahidiinta ugu fidiyeen ergadii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka balse ugu dambeyntii waxa uu ku baxay gacanta shabaabul mujaahidiin magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wardhigle waxaa ka taagan hadalhaynta la xidhiirta dilka loo geystay ergeyga dhanka kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose rasaas culus ayaa laga maqlayay saldhig halkaasi ay ku leeyihiin ciidamada kenya waxaana lasoo warinayaa inuu jiro khasaaro walow aan tafaasiil dheeraada laga haynin waxa uu ku soo aadayaa weerarka lagu qaaday taabto iyadoo maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiinta al-shabaab ay sii kordhiyeen weerarada lagu qaadayo ciidamada kenya ee ka dhacaya gudaha waddankooda dhowaanay ahayd markii afar sarkaal oo booliisa lagu dilay meel u dhow degmada hindi ee gobolka laamu askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ah ayaa isku dhiibay walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed ciise ayaa ka waramaya askari ka tirsan maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee jubbooyinka waxaana lagu soo bandhigay degmada jamaame ee wilaayadaasi cabdiqadar sabriye ayaa lagu magacaaba askarigan waxa uuna kasoo gostay maamulka jubbaland waxa uu ka sheekeeyey qaabka lagu caskariyeeyey isagoo tilmaamay in lagu qasbay inuu caskari noqdo islamarkaana la raafay magacayga cabdiqadar sabriye waxaan ahay qolada ridida waxaan haddana rabaa xagga islaamka inaan garab siiyo ama aan garab istaaga sidaas ayaan jeclahay marka waa la raaf waana la raafay qabiil ahaan odayaal ayaana geeyeen kabacdina dhibow iyo tababar ayaa faraana la geli kismaayo buu la bartira meela dhaha waa gartay imise ayaad ahaydeen markaas waan banaynin laakiin kon lixdan toddobaatan ilmaba oo isku xaafad aanaan u ahayn laakiin ilmaha kala meel kale laga keenay aad isku darkaana shan boqol aa dhanin xaggeed ku tababaranayseen dhibowga jaamacadda agtiisa kismaayo duleedkeeda dhibowna waa dhinaca oo badda xaggeeda kiboore ilmaha uu yaraan adi sagaal bilood ay ku jireen sidoo kale waxa uu sheegay in carruurta yaryar loo caskariyeeyo habbeeleed kale waa dadkan dad munaafiqiin ay isdhahayn dowladaha jirta dowladda ay jirto malaha islaamka meelaha ilmihii ardayda waxbarinaya arday ay waxbarashada ka dhumin hayaan nin kasta waxaan dowladaha jirtay ku dhahayeen ardayday bay baadeynayen baadinimo iyo dulinimo arday ay ku wadaan boqolaal arday oo hadda waxbarasho meel sare ka maraysay oo hadda qori iyo balaayo iyo qaad iyo dabawardaha kullii waxbaadiyey ookwa marka waa la raaf waana la raafay qabiil ahaan odayaal ayaana geeyeen kabacdina dhibow iyo tababar ayaa faraana la geli sidee laguu soo dhaweeyey marka aad soo gaartay wilaayaadka islaamiga ah maasha allah wallaahi si nabad iyo nolol ay ku jirto waa lii soo dhaweeyey xagga mujaahidiinta meel fiicana lii keenay wax dhib aanaa ka arkay mujaahidiinta ma jirto isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay in isaga si gooni ah loo beegsaday xabsina la dhigay dirdirna loo geystay laakiin aniga waan soo goostay afar bilood aan ku jiri kabacdina haddana xabsiyaan sii galay oo iga raaceen xabsi ay mariyeen xaggee lagugu xiray goobeyn meellaahi aan kusoo aan soo dhuntay goobeynaa liga qabtay labaatan iyo laba biro waan xirnay haa kabacdina waan boolabartira meellaahi aan ku dhuumanaya duqaabeeyaan soo dhiibtay asigaa fasaxii soo qaaday maxaa dhibaatooyin ah ay ku geysteen muddadii xabsiga ku jirtay garaac iyo jirdil inay dhahayn qolada nabaddiidda islaam diiddaa la shaqey rabtaa oo xarakada al-shabaab sidaas ayay habeenkaas iyo garaacahayn oo binaaga ay la baxayn ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa siyaabo kala duwan uga soo goosta iyadoona hore madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday farmaajo uu sheegay in ciidankooda aysan lahayn caqiido mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal cusub oo dagaal ah aynan la socoto kelimad kooban balse xambaarsan muhiimad ballaaran maxamed cali ayaa ka waramaya
بسم الله الرحمن الرحيم
waa isdaar cusub oo ay habeennimadii xalay baahisay mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo lagu soo bandhigay weerar ay xilli habeen ah ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen fariisime ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaybaha hore ee isdaarkan cusub ayaa lagu daawanayaa ciidamada mujaahidiinta oo mar qura rasaas ku ekeeyey goobihii ay askarta dowladda federaalka kaga sugnaayeen degmada balcad waxaana durbadiiba halkaasi isaga firxaday ciidankii ku sugnaa degmada ciidamada mujaahidiinta ayaa waxaa u suuro gashay inay gebi ahaanba gacanta ku dhigaan degmada balcad kadib markii ay qora caaradii kaga ciiriyeen ciidankii haystay magaalada waxaana isdaarka lagu daawanayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhex lugaynaya xaafadaha ay ka kooban tahay degmada balcad
بأن يواصلوا خطواتهم على طريق الجهاد waxaan la hadlayaa walaalahayga mujaahidiinta ee soomaaliya ee saadiqiinta ah waxaan kula dardaarmayaa inay sii wadaan tallaabooyinka ay u qaadeen dariiqa jihaadka ogaadana kufriga caalamiga ah wuxuu cagaha kula jiraa bohlo iyo balaayo aanan soo marin muddo tobannaan sano ah oo fog sabra oo sugnaada waxaad tihiin ciidan ka mida ciidamada muhiimka ah ee guutooyinka islaamiga ee mujaahidka ah
فاصبروا واثبتوا فأنتم جيش من الجيوش المهمة في الفيلق الإسلامي المجاهد
شغلنا بالغنى عما أتانا مسند وصحاب qaybaha dambe ee isdaarkan ayaa waxaa lagu soo qaadanayaa kelimad uu jeedinayo a-sheekh xaaris annadaari oo ka mid ahaa hogaamiyeyaashii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab kaasoo jeedinaya kelimad muhiim ah القول والكلمة لها ميزان ولها ثقل hadalka iyo kelimaddu waxay allaah agtiisa iyo dadka agtooduba ku leeyihiin miisaan iyo culays kelimadda wanaagsan wuxuu allaah qofka mu'minka ah kor ugu qaadayaa darajooyin kelimadda xun iyo midda faasidka ahna waxay addoonka ku ridaysaa cumqiga naarta jaxiimo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kelimad la yidhi oo aan laga fiirsan ayaa allaah agtiisa qofka kor ugu qaadaysa darajooyinkiisa sidaas oo kale kelimad si fudaydsi ah loo yidhi ayaa qofka ku tuuraysa naarta allah ayaan ka magangalnaye sababtu maxay tahay sababtu waa kelimad ka mida kelimaadkii la yidhi allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna amray inaan nashrino kelimadda ugu wanaagsan allah wuxuu yidhi وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن في عندنا كلمة حسن وكلمة أحسن u fiirso waxaan haysannaa kelimad wanaagsan iyo kelimad ugu wanaagsan dhanka kale waxaa jirta kelimad xun iyo kelimad ugu xun waxa la doonayo ma ahan inaad adeegsato kelimadda ugu xun dadka qaarkood waxay qaamuuskooda ka raadiyaan kelimadda ugu xun maya lama doonayo inaad adeegsato kelimadda ugu xun ama xitaa midda wanaagsan allah wuxuu leeyahay adeegsada kelimadda tan ugu wanaagsan sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay in haddii aadan odhan kelimadda ugu wanaagsan oo aad tiraahda tan wanaagsan ay suuragal tahay in meeshaas uu shayddaanku ka helo boos uu dadka ku kala geeyo sidaas darteed allah wuxuu leeyahay وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فإذا لم تقل الكلمة الأحسن haddii aadan odhan kelimadda tan ugu wanaagsan waxaa jira boos uu shayddaanku ka weeraro laabta فإذا لم تقل الكلمة الأحسن هناك مجال للشيطان لإغار الصدور alkataa'ib ayaa muddooyinkanba si xiriir ah u soo bandhigaysay weeraro dhacay xilli habeen ah oo ay ciidamada mujaahidiinta cagta ku mariyeen fariisime ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen qaybo ka mida gobollada dalka carruur ayaa ku dhintay dab ka kacay gobollada waqooyi galbeed ee uu ka arrimayo maamulka somalilan faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi wararka ka imaanaya gobolka awdal ee ka tirsan gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa ku waramaya in laba caruur oo da-yaro mataano ah ay ku dhinteen dab ka kacay guri ay ku jireen oo ku yaala deegaan lagu magacaabo dila gaar ahaan xaafadda laantahawada waxaa la sheegay in carruurtan guriga lagu xiray ka gadaal markii uu dabka ka kacayna goobta ayay ku dhinteen carruurtu da-dooda aad ayay u yareed waxayna ahaayeen mataano sagaal bilood ayay jireen mid ka mida magaceeda waxaa lagu sheegay muna cabdiraxmaan jaamac halka wiilka kale oo gabadha mataano la ahaana magaciisa lagu sheegay cabdiraxmaan jaamac waalidiinta waxaa looga digaa in carruurtooda aysan guryaha kaga tegin iyagoo u dhaafin qof waxgarad ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dayuuradda kenya airways ayaa laga mamnuucay inay tagto dalka imaaraadka carabta xukuumadda nairobi ayaa shaaca ka qaaday in dowladda imaaraadka carabta ee mamnuucday dhammaan duulimaadyada rakaabka ee ka baxaya kenya kadib markii dadka safarka ah ee ka imaanaya nairobi laga helay cudurka coronavirus iyagoona samaynaya khiyaano islamarkaana sita qoraallo caddaynaya inaysan qabin cudurka coronavirus lana soo baaray agaasimaha hay-adda duulista hawada ee dalka kenya ayaa sheegay in arrintan ay ka dhalatay musuq maasuq ay sameeyeen saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka kuwaasoo uu ku eedeeyey inay dadka safarka ah laaluush uga qaateen inay u soo saarayaan warqadaha natiijada covid nneteen oo laga been abuuray dubay ma haysato wax khiyaar ah oo aan ka ahayn inay mamnuucdo duulimaadyada rakaabka ee ka imaanaya kenya sababtoo ah maalin keliya ayay arkeen ilaa labaatan kiis oo covid nneteen ah kuwaas oo watay waraaqo been abuur ah ayuu yiri kilbaarti kiibe warbaahinta kenya ayaa sheegaya in wasaaradda caafimaadka ay bilowday baaritaan ku saabsan arrintan si tallaabo looga qaado saraakiisha caafimaadka ee ku lugta leh fadaaxaddan kenya ayaa ka mid ah waddamada ugu musuq maasuqa badan dunida warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga waa naga intaa